إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda islaamiga ah alfurqaan oo qodobadiisana waxaa ka mid ah askari ayaa maanta waxaa lagu dilay magaalada muqdisho xilli weeraradu ay caasimada kusii badanayaan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerar ku qadeen fariisin askarta kenya ay ku leeyihiin degmada carabiyo ee gobolka mandheera hantidhowrka dowlada federaalk ayaa waxa uu sheegay in malaayiin doolar laga xaday bangiga dhexe ee dowlada federaalk ah masjid cusub ayaa waxaa laga furay degmada ufurow ee wilaayada baay maryan bilihii lasoo dhaafay ay hubeynaysay dowlada federaalka si ay ula dagaalamaan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa la sheegay inay dareensan tahay in dhexda ay u gashay qolo qandaraaslayaal ah oo dagaalka ka beec mushtaraya walow weli go-aan rasmi ah aanay ka qaadan faahfaahin ayaa waxaa laga helayaa weerar kamiin ah oo shalay shabeellaha hoose lagula eegtay maleeshiyada bankraf ee maraykanka u shaqeeya weerare ayaa waxaa lagu qaaday fariisimo ciidamada kenya ay ku kale leeyihiin deegaanada kulbiyow iyo taabto ee gobolka jubbada hoose beelaha bartile iyo abasguul ayaa waxay sheegeen inay garab iyo gaashaan u yihiin xarakada shabaabul mujaahidiin ayna dagaal la geli doonaan dowladda federaalka ah iyo shisheeyaha warka dibaddana waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay dhulgariir shalay ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka induneisiya intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن askari ayaa maanta waxaa lagu dilay magaalada muqdisho xilli caasimada weeraradu ay kusii kordhayaan ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa howlgal ay ka fuliyeen degmada daynile ee magaalada muqdisho waxay ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada dowlada federaalka ah askariga ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdi cilmi dilkiisa ayaa qayb ka noqonaya dilal isdabajooga oo maalmihii iyo bilihii ugu dambeeyey ka dhacaya caasimada kuwaas oo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay dhegta dhiigga ugu darayeen saraakiisha iyo askarta muhiimka u ah dowlada federaalka ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerar ku qadeen fariisin askarta kenya ay ku leeyihiin degmada carabiyo ee gobolka mandheera weerarka ayaa waxaa la xaqiijiyay in muddo ah in uu halkaa ka socday faahfaahin dheeriya kama inaan helin wixii khasaare ee la gaarsiiyey ciidamada kenyaatiga ee halkaa lagu weeraray handidhowrka dowlada federaalk ayaa waxa uu sheegay in lacag malaayiin doolar ah laga xaday bangiga dhexe ee dowlada federaalk ah mahad cubeyd ayaa warkan inoo haya warbixin uu soo saaray madaxa hantidhowrka dowladda federaalka ayuu ku sheegay in musuq baahsani ka dhex jiro hay-adaha dowladda federaalka warbixintan ayaa tibaaxday in hay-adaha dawliga ah ay ahaayeen lixdan iyo toddoba hay-adood halka miisaaniyad sanadaadkii loo qondeeyey labada kun labaatan iyo kowgiina ay ahayd lix boqol lixdan iyo lix milyan warbixintan ayuuna hantidhowrku diyaariyaa sannad kasta oo la joogo midkii ka horreeyey kadib baaris hantidhowrku sheegay inay ku sameeyeen sagaal iyo labaatan hay-adood iyo laba safaaroodood ayaa waxaa soo baxay musuq iyo isku dheelitirnaan la-aan maaliyadeed waxaa la helay siddeed iyo labaatan milyan oo ah dakhli ay dowladda federaalku ka heshay khidmado heshiisyo shirkado caalami ah balse aan la helin dukumiintiyadii lagu kala saxiixday iyo qaabkii heshiisku u dhacay sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun iyo kow iyo labaatan hay-adaha dowladda waxay ahaayeen lixdan iyo toddobo miisaaniyaddii loo qoondeeyey ee uu baarlamaanku ansixiyena waxay ahayd cadadeedu lix boqol iyo lixdan iyo lix milyan waxaan baaris ku sameeyey sagaal iyo labaatan hay-adood oo ka mid ah lixdan iyo toddobadaas iyo laba safaaradood oo ay miisaaniyaddooda dhammeyd ku dhowaad saddex boqol iyo siddeetan iyo laba milyan haddii aan u dhigna boqoley waa konton iyo siddeed boqolkiiba aragtadani waxay tilmaamaysaa in warbixinta xisaab xirka aan si sax ah loo soo bandhigin waxaa kale oo warbixintu sheegtay in dowladda federaalku ay qaadatay deyn dhan sagaashan iyo lix milyan oo dollar toddobaatan iyo kow milyan saddex boqol toddobaatan iyo saddex kun oo dollar waxaa laga qaatay i m f halka kow iyo labaatan milyan sagaal boqol sagaashan iyo laba kun oo dollarna laga qaatay bangiga dhexe lacagahan oo aan laga saxiixin qolyaha ay ugu yeeraan baarlamaanka islamarkaana aan lagu wargelin hanti dhowraha ayaa sida la tilmaamay baalmarsaneed shuruucda ay dejisteen dowladda federaalka sida lagu sheegay warbixinta waxaa kale oo xusid mudan lacago dulsaar heshiis labageesood ah oo ay dowladda federaal ku gashay kuwaas oo qiimahoodu kor u dhaafay hal milyan oo dollar warbixinta hantidhowrka oo dhinacyo kala duwan taabatay ayaa lagu xusay lacagihii la lunsaday xilligii karoonaha labaatan dhibic shan milyan ayaa saddex iyo toban milyan iyo dheeraad ka mid ah lagu wareejiyey hay-adaha kale ah yunisef hay-adda loogu yaro w h o iyo i o m kuwaasoo aan si habsami leh u qabanin adeegyadii caafimaad ee loogu tala galay wasaaradda caafimaadka ayaa iyadana lagu hagaajiyey hal dhibic saddex boqol afartan iyo siddeed milyan islamarkaana uu hantidhowr ku sheegay inaanay u isticmaalin sidii loo qorsheeyey masjid cusub ayaa waxaa laga furay degmada ufrow ee wilaayada bay faahfaahintan waxaa inoo haya maxamed ciise degmada ufurow ee wilaayada islaamiga ah ee baaya ayaa waxaa ka dhacday munaasabad si hersare ah loo soo agaasimay islamarkaana lagu furayey masjid weyn oo ka kooban saddex dabaq waxaa kasoo qaybgalay xafladda lagu furayey masjidka culimo salaadiin iyo mas-uuliyiinta wilaayada haddaba mid ka mid ah guddiga masjidka ayaa ka warbixiyey masaajidkan dhaqaalihii kabaay haddii aan hakoobo waliniin diiwaangalan saddex boqol siyeetii koow kun lama boqol soddon i todoba doolar yaa ka batay masaajidkan qarash ahaan ee lankadhasi oo injineerka ee sagaalun i saddex kun agaada lama boqol siyeeti siyeed kun lama boqol soddon i toddoba doolarna materialka yaa ka bati alaabtii oo laha gadaaye yaa ka bati ee dhaqaalahaas oo masaajidka bahi may baha noo galay dadka wadanka deegaanka degan beseleh noo galay reer u furo oo dhiseen khaasatan horta may ka koobanyaa tuma ishan mitir oo ballaacee labaatan ishan mitir oo dhiirir ah masaajidka may ka koobanyaa saddex doora ka koobanyihi masjidkan ayaa ku biiraya masaajid dhowr ah oo laga hirgeliyey islamarkaana laga dhisay wilaayaadka islaamiga ah maryaan bilihii lasoo dhafay dowladda federaalka ahu ay hubeynaysay si ay ula dagaalamaan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa la sheegay inay dareensan tahay inay dhexdoo galeen qolo qandaraasley ah oo dagaalka ka beec mushtaraya walow weli go-aanka dhan ah aysan qaadan xoge laga hela dhanka mooryaanta ayaa waxa ay sheegayaan inay aaminsan yihiin in madaxooda lacago badan lagu cunay islamarkaana iyagu ay yihiin xaaba dabka lagu shidanayo inkasta oo weli si dhammaystiran arrintaa aanay u dareemin hogaamiyayaasha qaarkood ayaa intii dagaaladii ugu dambeeyey ay socdeen waxay qaateen lacago aada u tiro badan kuwa oo ay u sheegeen dowladda federaalka ah in ay dagaalka ku hurinayaan laakiinse lacagahaas qaar ayaa jaabka lagu shubtay dadka falanqeeya arrimaha ciidamada iyo siyaasaddu waxay sheegayaan in ficilada socdaa aanay ahayn wax la dhowro karo
bajed iyo qandaraas inaan inuusan dhammaanin la rabo ayay ka dhex fahmeen macawiisley kana dhex arkeen nimankii gorgor ahaa ama haramad ha noqdaan ama qolo kale ha noqdaan adigu ciidamadii tuutaha gashnaa kolley bajedkiina ayagaa cuna iyo xildhibaano dagaalna daacad kama ah macawiisley waagaa ku barya marka macawiisley waxay arkeen in gorgor markay meel qabato ama qolada miinabaarista xataa fiiri miinabaarista markii la waco waxay qaadaneen laba weyd inay imaadaan ayagoo hal maalin ku imaan karaan gorgorna tuulo kasta kuu qabtaan ee iska baxayaan intay u socdaan ayaga soomaali maan miya burundi miya bajad qandaraas qandaraas qaatayaal waaweynaa meeshaan ku jira haddee ragganna waxay u badan yihin taliskooda ciidankii raggii hore farmaajo kaar haraadiyiin oo u badan yihiin macawiisley waa niyo jabeen anaa runtii idiin sheegaya aad bay u niyo jabeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dhowaan waxaa lagu arkay deegaano ka tirsan bariga gobolka hiiraan oo qaarkood ay u dhow yihiin magaalada beledweyne halkaas oo ay ka carareen ciidamadii dowladda federaalka ee horay ugu sugnaa dhowaan madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud oo maryaanta macawisley iyo ciidamada kale niyadda u dhisaya ayaa tegay magaalada beledweyne laakiinse xilligaas ayay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin usii dhowaadeen magaalada beledweyne inta marka kale shakigaas uu jiray nimankii shabaab ahaa jiidan webiga galbeedka hiiraan ay kasoo qufmeen burdaaroo mar hore laga baxa waa qabsadeen mataqaan nuur farax waa qabsadeen burdaarna de mar hore macawiislid iskaga baxeen maleeshiyadii gorgorna mar hore beledweyne iska fadhiisataba marka madaxweynihii soomaaliya isaga dhanba soddon iyo shan kilomitera loo jiraa tarajanta meel dhaho ayay caawa shabaabku joogaan waan ka xumahay intaas oo deegaan oo wiilal ay ku dhinteen in ciyaarta haddana bilow laga dhigo macawisleyda iyo ciidamada kale ee la socda ayaa qaar badan oo iyaga ka mida lagu dilay dagaaladii ugu dambeeyey ee toddobaadyadii iyo bilihii lasoo dhaafay dhacay waxaana iminka soo shaacbaxaya is-eedeyn iyo kala shaki dhinacyada isku safka ah ee xarakada shabaabulmujaahidiin ka soo horjeeda faahfaahin ayaa waxaa laga helayaa weerar kameen ah oo shalay shabeellaha hoose lagula eegtay maleeshiyada bangaraaf ee maraykanka u daacadda ah warkaa iyo warar kale waxaa inoo haya hashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay weerar dhabagala u dhigay ciidamada maraykanku tababaray ee danab loo yaqaano ciidamadan oo ka baxay saldhig belidoog leh ayaa kusii jeeday magaalada muqdisho balse waxaa lagu helay deegaan u dhexeeya walanweyn iyo afgooye waxaana weerarka kabeenka ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac halka agab ciidanna laga faramaroojiyey inta la xaqiijiyey hal askari ayaa ku dhintay weerarka kabeenka ah kaas oo ay meydkiisa goobta uga carareen halka mid kalena oo dhaawac soo gaaray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo u haray goobta uu ka dhacay dagaalka ayaa halkaa ka qaatay rasaas iyo agab kale oo ciidan oo ay ciidamadan isaga carareen ciidanka danab ayaa ah kuwa uu maraykanku si gaara u waarsado waxaana ay sahayda ugu geeyaan ciidamada maraykanka ee ku jira beledoogle kuwaas oo la kulma weeraro joogto ah oo khasaare kala duwan ka soo gaaro sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay howlgal ka fuliyeen gobollada bakool shabeellada hoose iyo jubbada hoose ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa kenya ay kaga sugnaayeen deegaanka taabto isla jubbooyinka ciidamada mujaahidiintu waxay xala dagaal culus ku qaadeen fariisin ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ay kaga sugnaayeen deegaanka kulbiyow ee gobolka jubbada hoose dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala weerar ku qaadeen fariisin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ay kaga sugnaayeen deegaanka calamada dhanka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal culus ku qaadeen fariisin ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen degmada xudur halkaas oo itoobiyaanka kula sugan yihiin beelaha bartire iyo abasguul ayaa waxay sheegeen inay garab iyo gaashaanba u yihiin xarakada shabaabulmujaahidiin ayna diyaar u yihiin inay dagaal la galaan dowladda federaalka iyo shisheeyaha mar kale warkan waxaa inoo haya mahad cubeyd kulankan oo qaatay muddo saddex maalmood ah islamarkaana ay isugu yimaadeen hoggaanka dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee beelaha bartire iyo abasguul oo ku wada abtirsada beesha jid waa qabsame ayaa ka dhacay degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka kulanka ayaa waxaa hogaaminayey ugaasyada labada beelood ee bartiro iyo jidwaaqa waxaana looga hadlay xaaladda dalka ka taagan iyo go-aanka kama dambaysta ah ee ay beeshu ka qaadanayso arrintaas beelaha bartire iyo abasguul ayaa ugu dambayntii ku dhawaaqay inay garab iyo gaashaan u yihiin mujaahidiinta cadowga ay la dagaalamayaanna ka dhiganayaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka oo duulaan shareeculo dirir ah ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ugu horrayn waxaa kulanka ka hadlay ugaas maxamed axmed shide oo ah ugaaska beesha abaskuul wuxuuna kuwa ka dhashay beesha ugaaska u yahay ee ku jira safka dowladda federaalka ugu baaqay inay iskaga soo baxaan
haddaan nahay beesha jidwaaq gaar ahaan beesha abasguul anigoo ah suldaan maxamed suldaan axmed shide waxaan ballan qaadayaa anigoo iyo beesha aan ka dhashay gaalo inaan beri ka nahay cadowga meeshaan ku aragnan aan kula dagaali doonno insha allah waxaan baaqa u dirayaa nimanka murtadiinta ah ee beesha ka dhashay ee gaalada raacay waxaan leenahay soo laabto dalka ku soo noqda idinkoo muslimiinna inaad geeriyootaan intaasaan ugu baaqayaa haddii la waayo oy ka dhaga adeegaan insha allaahu kuwaasi waxaa weeye xabadda yada yaa cuni doonta ilaahay idinkiisu insha allah
waxaa sidoo kale kulanka ka hadlay ugaas aadan buuti oo ah ugaaska beesha bartire wuxuuna sheegay inay kabeel ahaan garab taagan yihiin mujaahidiinta al-shabaab ayna difaacayaan kitaabka alle annagoo ah odayaasha beelaha absame gaar ahaan beesha jidwaaq waxaan qaadannay inaan garab istaagno jahaadka ka jiro bariga afrika ee mujaahidiinta inaan garab istaagno oon kitaabka alla u nusrayno oo muxuu ahaayey aan mujaahidiinta garab istaagno deegaanka annaga aan deggannahay nimanka murtadiinta e ee ku soo duulay ee saliibiga ah aan ka difaacno aan ka difaacno annagoo reer jidwaaq ah ku tashannay intaas ballanaan ku galnay muddaan shiraynay oon fadhinnay haddii reerkii uu tashtay reer jidwaaq waxaa ka soo baxday in nimankaas cadowga oo soo socda ee addoonta kenya ay la socoto dan ay noogu jirin waxaan u diyaar garownay inaan dagaalanno oon kitaabka alle u nusrayno
beelo badan oo soomaaliyeed ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku dhawaaqay inay difaacayaan shareecada islaamka ah islamarkaana ay garab taagan yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay oo dhulgariir oo ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka induneesiya tafaasiil dheeraad ayaa waxa ay ka soo baxaysaa dhulgariir cabirkiisu uu yahay shan dhibic lix oo ku dhuftay jasiiradda la yidhaahdo jaafa ee wadanka induneesiya kaasoo dhimashay dhaawacba ay ku noqdeen in ka badan kun ruux tirada dadka dhintay ayaa lagu soo warramayaa in ay gaartay laba boqol lixdan sideed halka dhaawacna uu yahay kun siddeetan iyo saddex qof guddoomiyaha galbeedka jaafa waxa uu warbaahinta u sheegay in arrinkani uu yahay mid lala yaabay ayna la fajiceen bulshada reer induneesiya asigoo tacsi u diray eheladii dadkii ku dhintay musiibadan qaaradda aasiya ayaa waxaa muddooyinkan dambe kusoo badanaya dhacdooyinka noocan oo kale ah ee rabaaniga ah oo kuwa oo ay ku le-aanayaan boqolaal iyo kumanaan ruux ayna ku burburayaan dhismayaal fara badan warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamigaha alfurqaan duurnimadan waa inaga inta